waxaa lagu wadaa goordhow inuu bilowdo kalfadhi ay yeelanayaan dhammaanba ergada ka qaybgelaysa shirka ahlusuna gogolgol gogol dhigiisa ay sameeda ee shalay lagu doortay madaxweynaha la sheegay inuu noqonayo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe saddexda gobole hiiraan iyo mudug iyo galgaduud madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta loo madlan yahay in la doorto dastuurkan cusub ee dhusumareed lagu ansixiyey waxa uu qorayaa sida aynu kasoo sheeganayno ergada iyo dhammaanba dadka arrimahan ku guda jira in laba xubnood oo keliya ay u tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka inkastoo jireen musharaxiin badan haddana waxaa ugu cadcad oo hadda lagu wadaa inay noqdaan labada ruux ee hardanka uu ku dhex maro maanta kalfadhiga kooda duhurnimo bilaabanayo oo xilligana in ay ku tartamaan ama ay ku ardamaan musharaxiinta kale ah xasan gabooge musharax lagu magacaabo musharax kaloo isna lagu magacaabo professor daacad diirshe oo professor daacad diirshe iyo sidoo kale musharax kaloon isagana la leeyahay inuu ka haraba macquul oo lagu magacaabo cali maroka cali marka waxaa lagu wadaa inay halkaa ka bilaabato oo xilliganba waxaa xaroonaya ergadii shirka ka qaybgelaysay maadaama salaadii goordhow laga soo baxay waana socdaa kulanku hadda buu bilaabanayaa waxaana soo xarooday goordhow madaxweynaha dhowaan amaba shalay lagu doortay dhulsumareed shacaan shaakir cali xasan iyo xubno kaloo kamid a guddiga doorashooyinka goordhow baa lagu wadaa inay doorashadu qabsoonto inkastoon la ogeyn inay noqon doonto mid gacantaaga sidii tii shalay dhacday iyo inay qarsoodi noqon doonto